waxyaabaha aan ka shaqaynayna marka waxay tahay ugu horeeya marka laga saaro amniga oo ah qayb ka mid a nolosheenna muhiimadda koowaad noo tahay waxay tahay inaan dhisno institutionskii dowladda inaan dhisno institutionskaasna uu noqdo mid shaqeeya oo functioning ah adugu waa bilaabay in aan bilaabno waxa lahaha division of labor oo shaqooyinkii dowladdu ay lahayd siday ay ahayd ama siday loo baahnaa inaan ka dhigno oo qof walba wixii loo idmaday oo loo xilsaaray uu qabto laakiin madaxweyne keliya maaha waxaa la rabaa inay gaarto meesha ugu hooseysa inay gaarto oo ah madax qaybeed waa suu sheegay walaalkii tarsan markuu qofku jaamacad ka soo baxo isagoo experience lahayn yuu ku rabaa meel kore inuu ka bilaabo madax qaybeed qofka inuu tago waa toban sano horta agaasimu ma aha waa sida saxa ah oo dowlad ku dhisbato halkan waxaa nala fadhiya maryam personaal hala weydiiyo madax waaxeed inta sanadooda ku qaadata hala weydiiyo madax qaybeed waa toban sano iyo wax ka badan agaasimina noqotinna waa labaatan iyo labaatan iyo shan sano wax ka badan agaasimo guudna waa soddon sano wasaaraddu ma aha waa waxa shaqada qabta ama laga rabaa wasiirka ma aha wasiirku waa hogaanka sare ee boolisiga dowladda kore matalaya wey waa matalaad bes shaqada waaa waxaa wada agaasimaha guud iyaa wada agaasimaha guudna waxaa la rabaa inuu ka aqoon badan yahay ka khibrad badan yahay waxa wasaaradda ugu shaqeeya o dhan kusoo boog ma aha wax walba waxay naga gashay inflation qof walba wuxuu rabaa meel kale inuu ka bilaabo labaatan iyo todoba sano wax waa socon layihi wuxuu socon layihi waa intaas wax kale maaha kusoo boogadow marka waxaa la rabaa in la yeesho patient iyo dulqaad qofku markuu jaamacad ka baxo waa inuu meel hoose ka bilaabo maalin walba jaamacaddu ma aha khibrad inay kusiisa maaha jaamacaddu waxay kusiinaysaa waa waa waxay kusiinaysaa maapkiay kusiinaysaa qidadii oo aad meeshaad ka bilaabdo aad taqaano meeshaad ku dhammaan lahayd aad taqaano laakiin weli maadan fuulin baabuurkiio ma tegin weli meesha ugu dambaysa waxay kusiinaysaa jidka jidka kutusaysaa oo keliya laakiin meeshaad inaad tagtid waxay u baahan tahay khibrad badan marar badan inaad lunto si aad meesha aad aad u gaarto taas wey waxaan ka shaqaynayno oo ah institutional building inaan ka shaqayno oo anigu aan hawshii aan u sii daayey shaqadii fulinta aan siiyey fulintana waxaa laga rabaa inay wasiirada u sii daadajiso oo hoos sii geyso wasiirkana waxaa laga rabaa inuu dhiso agaasimihii guud iyo intii ka hooseysa inuu dhiso ala rabaa kadib shaqadu meesha ay ka bilaabanayso hoose yaa ugu dhibka badan marka agaasimaha maya madaxa qaybtaa ugu shaqo badan wuxuu ka shaqo badan yahay madaxa agaasinka agaasinkana wuxuu ka shaqo badan yahay agaasimaha guud wasiirkaa ugu shaqo yar marka laakiin hadda saas ma aha wasiirkaa laga yaabaa waxo dhan inuu qabto yaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa bramisika hawsha dalka dhan inuu qabto waxo dhan waxaa laga yaba inu isugu soo bilisho madaxweynaha oo xafiiskiisa uu noqdo meesha keliya sidaasna ma aha wax dowladda ku shaqaysa saas ma aha waa forar wey forar nin aan magaciisa sheegaayo ee muse jaamici oo magaaladan jooga yaa wuxuu yidhi waa macallin jaamacaddu macallin ka yahay wuxuu yidhi ardadii baa waxay weydiisay soomaaliya maxaa ka hadlaysan ninkaasina anigu waa iga weyn da ahaan waa iga weyn wuxuu yidhi waxaa ka hadlaysan hal action keliya hal ficil keliya ku tusayaa yidhi wuxuu sameeyey ifiiru yidhi kabuu iska siibay derbuu fuulay derbisaaruu sameeyey derbisaar ma xasuustaan aniguu tusay si uu sameyn lahaa marka isma lahayn qof konton jira ama afartan jira ayaa derbisaar sameyn kara wuxuu ku tusay keliya hal action hal ficil ku tus wuxuu yidhi soomaaliya ma aragta waa noocaan madaxii baa hooseeya lugihiina waa koreeya marka waxa weeye inaan si nidaamsan oo probar aan hawsha u bilaawno qof walbana uu dulqaad yeesho dulqaadkaasaa lagu gaaraa in dal uu ku dhismo taasi waa mid midda labaad oo aan ka shaqaynayno waxay tahay inaan bedelno fakerka laga qabo dowladnimada inaan bedelno fakerka dowladnimada laga qabo four pointy five waxay nagu soo biirisay hawl cusub iyo nagu soo biirisay oo ah in lagu qaybsado dowladnimadii iyo shaqadii four pointy five qabi lagu qaybsado oo aan la fiirin tayo iyo quality aan la fiirin oo aan la fiirin qofka inuu jaamacad ka soo baxay oo aan la fiirin qofka khibrad inuu leeyahay oo la yidhaahdo ninkan beel hebel inuu ka yimid ha la geeya meesha way nagu dheeraatay awal waxay ahayd inaan kusoo fuulno saaxada dowladnimada inaan kusoo fuulno keliyahay laakiin waxay nagu qaadatay toddoba-iyo toban sanay nagu qaadatay welina waa ku jirnaa oo waa uga dallici laanahay korna waa uga socon laanahay inaan qaab axsaabah iyo qaab mabaadii ah inaan dowladaheena ku dhisanno iyo qaab qof walba lagu qiimeynayo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo soomaalinidiisa iyo wadanimadiisa aan ku qiimeyno waa waxaan ku jirnaa marka inaan bedelno qaabkaas oo ah qofka haddii uu xil hayo in ciddiisoo dhan ay aaminto qofkaasi ciddaasi inuu matalayo laakiin shaqada wuxuu hayaa ummadda soomaaliyeed isagiina hadduusan samaynin lagu caaya la leeyahay ninkan waa wax matare dadkiisu wax ma taro waxay keentay marka qofkaasi inuu dad badan eriyo xaqdarro ku eriyo si uu ammaan uga helo beeshiisa uu u keeno marka beeshiisii oo aan intoo intooda badan laga yaaba inaysan waxba garanayn ilaa meesha ugu koraysay socota marka hadda maxaa filaysaa marka meel laisku shaqaaleynayo iigeen nin raga iska dhig dadkaaga ha ka tegin waxaad ka filayso waa xaalad hadda aan ku jirno wey oo toddoba iyo toban sano weli aan la daala dhaceyno inaan institutionkii qaranka aan dhisno oo wax walba inflation ay gasho oo qof walba uu yidhaahdo hebel uu yaqaan waxba garanayn yaa wax ah ina adeerkiisaa siiyey aniga adaa ii diidan isii wax oo wixii ay noqoto tartan qabiil ay noqoto bes aysan noqon dad tartan dadnimo dadnimo iyo dad aqoon iyo aysan noqon marka inaan bilowno hawshaas oo xafiiskaygu ka bilowdo oo xafiis aan la odhan xafiiskan waxaa iskale reer hebel oo la yidhahdo xafiiskan waa xafiis soomaaliyeed oo idinkana iimaanka aad qabtaan oo dadaalkiina iyo kartidiina iyo aqoontiina aad ku tagtaan meesha aad rabtaan cadaaladdiina laakiin ay timaado meesha oo cadaaladdii aan ka shaqeyno oo aydan waxba ku waayin nin kale oo xun iyo adoo wanaagsan inaydan waxba ku waayin macnaheedu waxay tahay imtixaan in la galo qof walba intuu maskaxdiisi shiiro uu wax ku helo ee inta uu awoogiis magaciisa yahay suu waxba ku raadin taas waa waa waan ka shaqaynaynaa oo hawshayda waan ku jirnaa tan labaad oo aan rabno dadka inaan ka bedelno siday u fakeraan waa musuq maasuqa oo iyadana ku dhex jirta systemkeena oo si xun ugu dhex jirta oo nalagu tilmaamo inaan nahay dalka adduunka ugu musuq maasuq badan inaan bedelnaa iyadana loo baahan yahay dad islaalaan nahay dad dhaqan fiicanaan nahay dad wanaagsanaan nahay inaanna lagu tilmaamin dad xun inaanna lagu tilmaamin oo aan noqon dadka adduunka ugu wanaagsan awooyaasheena waxay lahaayeen qab bay lahaayeen waxyaabaha xunxun waa ka xishoon jireen waana ka faani jireen annagana waxaa la rabaa inaan saas yeelno iyo si ka fiican marka in aan ka fogaano musuq maasuq marka koowaad waa xaaraan oo inaad qof u eexato oo qof kale aad ku takrifasho oo cadaalad darro aad u samayso qofka qofku waa xaaraan maxaa yeelay waa lagu soo istaajinaya aakhiro adduunkana intaad nooshahay hay-addaad ka shaqaynaysa hore u socon mayso maxaa yeelay qof kaa liitaad keenta meeshaas meesha lagaa raba inaad keento qof kaa wanaagsan oo hawsha kuu dhisa hadda businessyada maarata dadka ganacsatada ah soomaaliya waxay u hodmeen oo dhaqaalahooda dhirka u maray waxay qortaan qof walba qof ka fiican yahay maxaa yeeley waxay rabaan qofkaan inuu lacag ku sameeyo qofku qof walba qof ka ka caqli xun yahay ka aqoon daran yahay ma keenaan maxaa wax wax la wada leeyahay oo ummad ka dhexaysana maxaa u diiday taas marka marka wax la wada leeyahay ma inaan duminaa waxa qof gaar u leeyahay ma inaan dhisnaa waxas waxas waxas waxas waafaqaaya ma ah waxaan rabaa dowladdu naftigeedu si wanaagsan iyay ula macaamilaysaa caalamka oo kalsooni ku jirto laakiin haddii gadaal lagaaga soo jiroonaayo oo dadkaagii la qaybinaayo oo lagaa shaqaysanayo ninkii madaxda ahaa ama ama ama ama ama shacabkii aysan la socon dowladdoodii ay la shaqaynayn wixii la rabaa laguu sheegi qofka xukunka jecel marka wuxuu leeyahy xukunkaaga ilaasho marka meeshaan dad ma joogeen dalla ma leheen dantaada ilaasho anna taas dooni maayo waxaan rabaa waxaan rabaa dadka dadkeena inay leeyihiin inay yihiin dad wanaagsan oo waalaha oo isku duuban oo aan qaybsanayn oo midaysan oo taageera dowladooda annagana markaan caalamka la macaamilayno si sharaf leh oo siman aan ula macaamilno oo equal ah